أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose dowladda riddada masar oo ku hanjabtay in dowladda xabashada etoobiya ka difaacan doonto biyaha webiga niil xilna ay soo xoogaysanayso xiisadda ka dhexaysa labadaasi dowladooda wilaayada shabeellaha dhexe oo dowlad diini ah u soo gebagabaysay rag ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaaya ee wilaayadaas madaxii hore ee kooxda riddada oo ka soo horjeestay in hawada soomaaliya lagu wareejiyo imaaraadka carabta isagoona degniin adag u diray murtad gurguurte xildhibaan ka tirsan dowladda riddada jabuuti oo qiray in jabuuti ay deka siinayso dowladda xabashada etoobiya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose aan ku horumarno wilaayada baay waxaa faahfaahido dheeraad ah laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiinta ku garaaceen eeraboorka magaalada baydhabo oo saldhig u ah askarta xabashada etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku baktiyey lix askari oo xabashada etoobiya ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla xabashida ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta xero koobaad ee degmada diisoora dhanka wilaayada shabeellaha hoosena ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareera dowladda riddada masar ayaa ku hanjabtay in dowladda xabashada etoobiya ka difaacan doonto biyaha webiga niil xilna ay soo xoogaysanayso xiisadda ka dhexaysa labadaasi dowladooda faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dabadhilafka masar iyo xukuumadda siliibiyadda etoobiya kaasi oo ku saabsan qaybsiga webiga niil war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda riddada masar ayaa lagu sheegay in dowladda xabashida etoobiya ay halis ku hayso malaayiin qof oo masaari ah kuwaas oo noloshooda ku tiirsan tahay biyaha webiga niil wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda alqaahira oo khudbad u jeedinayay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay dowladda etoobiya in si keligeed ah ay ugu tasarufayso biyo xireenka alnahda ee laga dhisay halka uu kasoo burqado webiga niil masar waxa ay sheegtay in qayladu ay ka dhammaatay islamarkaana ay shaqeyn waayeen dacwooyin dhowr ah oo ay etoobiya ka gudbisay sidaas darteed ay ku qasbanaan doonto inay qaado tillaabo ay ku difaacanayso biyaheeda sida ay hadalka u dhigtay kadib markii ay dhammaadeen dhammaan hababka nabadeed oo ay ku jirto in marar badan loo laabto golaha ammaanka iyadoo la rajaynayo in lagu qanciyo etoobiya inay joojiso siyaasadeeda sharci darada ah ee halka dhinac ah oo ay aqbasho mid ka mid ah xalalka dhexdhexaadka ah ee jira ee ku dheelitiran danaha iyo xuquuqda dhammaan dhinacyada dowladda masar waxa ay diyaar u tahay inay isticmaasho difaacidda xuquuqda iyo danaha shacabka masar oo ay ilaaliso ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xukuumadda dabadhilafka masar warka ayaa intaasi ku daraya in nidaamka qaahira uu bilaabay olole diblomaasiyadeed oo ka dhan ah xukuumadda abiy axmed isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii uu wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ku eedeeyey masar inay xasilooni daro ka wado geeska qaaradda afrika bilowgii sanadkan ayay masar iclaamisay in gebi ahaanba isaga insaxaabtay wadahadaladii ay kula jirtay etoobiya ee ku aadanaa biyoxireenka alnahda wadahadaladaas oo socday wax ka badan kow iyo toban sannadood oo xiriira wilaayada shabeellaha dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay rag ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaaya ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya wilaayaddii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowro usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe dowrada oo socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay rag gaaraya ilaa boqol iyo labaatan ruux iyagoona dowradaasi ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah macallimiintii dowrada bixinayay ayaa sharaxaya dowrada iyo waxyaabihii lagu qaatay waxaa noo soo gabagabowday dowradii tuulada fiidow ee degmada mahaday hoos tagta waxaa ka faa'iidaystay oo dowradan qaatay boqol iyo labaatan iyo kow qof oo raga dhallinyaro iyo garmadow iyo odayaalba iskugu jira insha allahu tacaala duruusta ay qaateen waa suuratul anfaad oo tafsiira iyo kutub aduruus muhiima la yidhaaho licaamata alumma iyo muxaadaraad iyo tawxiidka salaada qaar ka mid ah ragga ku dhaqan deegaanka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ayaa ka mahad celiyey dowrada loo qabtay dowro noo socotay shan maalmood waxaa noola akhriyay laba kitaab suurad ama bisin suurat alanfaal dadkan ay yaqaan yas'aluun waa noola dhammeey qaar allaha siiyo iyo kitaab liira al duruus almuhima oo aad u qiimo badan tawxiid ka hadlay shirkiga wax walboo ka hadlay marka waxaan leenahay duruusyaasaan isdaba socdo qiimaha badan lahoon barana allah nagu anfaca anaga marka hore waxaa waaya qofka haddaan wax la barin dhibaato waa qofka haddoo wax barta asagaa anfacaysaa nin kale oo anfacay male marka khayr allaha siiyo walaayada duruus waxay nooga baxday fiidow oo ka tirsan maxadaay hoos tagta alxamdulilaah alawal waxay mahad u sugnaatay allihii qaaliqa ahaay ee nagu soo kulmiyey beydkiisa shariifka ah maaragtay ku qaadanay halkan dowladii noo socotay shan maalmood ilaahii na soo kulmiyey oo nuswaay keenay ayaa mahadda awalan ay u sugnaatay halkan dowra ayaan ku qaadanay oo muddo shan maalmood ah meesha aan ku qaadanayna waa degmada mahadaay gaar ahaan fiidow halkan duruus ayaa nooga socotay aan ku qaadanay sharaf leh ee aad iyo aad aan ugu fahanay maaragtay macalimiintii halkan iidana wakhtiga soo gelisay oo juhdigaas bixisane maaragtay khayr allah siiyo dowladani ayaa qayb ka ah jowlad dacwi ah oo loogu magacdaray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib oo wilaayada shabeellada dhexe ku marayso degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi iminkana war haddana soo gaaray ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada jubbada hoose waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada deegaanka buule xaaje ee duleedka magaalada kismaayo weerarkani waxay mujaahidiintu ino xaqiijiyeen in lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka sidoo kale lagu dhaawacay ilaa lix askari oo murtadiin ah waxay sidoo kale weerarkani mujaahidiinta kusoo qanimaysteen agabyo kala duwan oo ciidan kuwaasoo ay kasoo furteen maleeshiyaadka murtadiinta madaxii hore ee kooxda riddada ayaa kasoo horjeestay in hawada soomaaliya lagu wareejiyo imaaraadka carabta isagoona dignin adag u daray murtad gurgurte warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeenna cabdiqani maxameda murtad maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa warqad uu ku faafiyey bartiisa gaarka kaga soo horjeestay qorshe uu sheegay in dal shisheeye loogu wareejinayo maamulka hawada soomaaliya farmaajo ayaa si gaar ah u tilmaamay in qorshahan dowladda riddada ah uu yahay in maamulka hawadaha ee dalka ugu wareejinayso dowladda imaaraadka carabta golaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan uga digaynaa hergelinta qorshaha la xiriira in dal shisheeye ay ku wareejiyaan maamulka hawada soomaaliyeed taas oo ah tallaabo dhaawacaysa qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliyeed waxaa sidaas nuqul ka mid ah qoraalkiisa ku yiri murtad maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan ayaa kusoo beegmaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay uu taagnaa khilaaf u dhexeeyey shirkado laga kala leeyahay imaaraadka carabta iyo turkiga kuwaas oo isku haysta boobka hantida shacabka soomaaliyeed kadib markii uu soo baxay warar sheegaya in shirkadda naafbaas ee imaaraadku leeyahay la siiyey inay qaadato lacagaha baadda ah ee garoonka diyaaradaha muqdisho taasi oo keentay inay ka carooto shirkadda kale ee turkiga ee lagu magacaabo faafoori madaxda kooxda riddada ayaa marka ay xilka hayaan gala heshiisyo sharci darro ah oo ay ku wareejinayaan khayraadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah iyagoo markaas eeganaya danahooda gaarka ah xildhibaan ka tirsan dowladda riddada jabuuti ayaa qiray in jabuuti ay daka siinayso dowladda xabashida itoobiya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinayaa xilli weli ay taagan tahay hadalhaynta ka dhalatay hadalkii maalmo ka hor ka soo yeeray dowladda jabuuti ee ahaa inay bad siinayaan itoobiya iyagoona sheegay in midaasi ay u sameynayaan waxay ugu yeereen xal u helidda xiisadaha ka soo cusboonaaday gobolka geeska afrika ayuu hadlay mid ka mid a xildhibaanada ugu sarreeya golaha baarlamanka waddankaas murtad cadow ciise bullaale oo ka mid a xubnaha ugu sarreeya ee baarlamanka jabuuti ayaa wareysi uu siiyey mid ka mida warbaahinada laga leeyahay dalka maraykanka waxa uu si buuxda ugu caddeeyey in itoobiya ay deked boqol kilomitir u jirta xuduudda itoobiya si buuxdo ugu wareejinayaan xabashida waxa uu ninkan ku celceliyey inay raalli ku yihiin in itoobiya ay xayuubsato baddaas ayna ka samaysato waxa ay doonto madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay qaateen qaraar ah si maaragtay maaragtay management ay u siiso dowladda etoobiya inay u maamulato dekada tajura dekada tajura oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa etoobiya gara waxa weeye waa maamulka dekada tajura boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula u shaqaysta days laga baxday bad baan rabnaa buu yidhi dowladda etoobiya waxaa jira beel aan xoolaayan ku shirtijisano bad baan rabnaa boqol milyan oo qof dhanka kale waxaa la aaminsan yahay in dowladda xabishada itoobiya ay doonaysa saldhig xagga badda ah oo aysan doonaynin marin keliya ay wax ka dhoofiso loogana soo dhoofiyo taasoo dabcan ka dhigan in itoobiya aysan wax xiisaa ku haynin in jabuuti ay siiso dekad ay iyada maamusho maadaama damaca iyo hanqaltaagga uu intaasi ka badan yahay waana sida ay aaminsan yihiin siyaasiyiin badan oo ajaanib ah misna u dhunduleela arrimaha gobolka weli ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka xukuumadda uu hogaamiye abay axmed waxaana dhegta loo wada taagayaa siday uga falceliyaan arrinkaasi bulshada itoobiya mahadsanid abuu xasaanna warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh